magaalada boosaaso ayaa laga furay tababarka gudiyada korjoogteynta booliska iyo qiimeynta adeegyada saldhigyada tababarka ayaa waxaa iska kaashanaya wasaaradaha amniga cadaalada puntland iyo hay-adda u n d b iskuduwaha wasaaradda cadaalada gobolka bari maxamuud xidig maxamed ayaa ka warbixiyey muhiimada tababarkan laga leeyahay
communitiga iyo iyo boolisku inay shirar noocaana helaanin tababaro noocaana la isugu yimaado wixii danta iyo duruufta waaqiciga ah ee magaalada iyo xaafadaha ka jira laga wada hadlo tayada ciidanka kor loo qaado wada shaqaynta bulshada iyo ciidanka kor loo qaado iyadoo hal meel loo wada socdo waxay ahayd wax loo baahnaa aad iyo aad baana ugu mahad celinaynaa inta ka soo shaqaysay oo ay booliisku ugu horreeyaan iyo hay-adda u n d b xubnaha ka qayb galay tababarka ayaa soo dhoweeyey tababarkan iyagoo bogaadiyey wada shaqaynta booliska iyo bulshada maanta haddana dib loo bahda cadaaladda iyo koob iyo tobankii xubnood inay isla falgalaan iyo cuqaasha iyo nabadoonada iyo odayaasha xaafadda biyo kulule mashruuca kan iyo hawsha tana si fiican bay u socotaa dada khiyaara baa gacanta ku haya bulshada ka soo qayb gashay iyo koob iyo tobanka qof oo loo soo xulayna iyo bahda cadaaladda hadda fadhida iyo sagaal iyo tobankii qof oo horay uga soo qayb galay shirarkan oo hadda bannaanka inaga jooga intuba waxaa hayeen dad u qalma inay ka mid noqdaan ka shaqayn karaanin horumarinta xaafadda ka shaqayn karaanin wax walba oo xaafaddaas kor lagu qaadayo waxaanba ogaan shacabku waxay ogaadeen boliisku inuu yahay lafdhabartii u shaqaynaysay bulsho kastana markay nabadgelyadooda ka tashanayso waa xaqiiq in waxmele isla dhigaa waxaan ilaahay boliiska haddaan nahay yaanal ka cabsan miiska wada hadalkaana loo soo fadhiisto waxaa tamanaysaa noo sheegta hanaga fogaanina shacabkow xaafaddan maanta heshay nasiibka u yeelatay biyo kulule iyo saldhigga minjir oo dayactir lagu sameynayo wada shaqayntiisa dee awalna waa wada shaqayn jirtaan haddana waxaan rabnaa inaad intii iyo inka badan sii qabataan
tababarkan ayaa door ka qaadanaya in sare loo qaado adeegyada saldhigyada ay u qabtaan bulshada